Xaafadda Hingood waxay ka mid tahay xaafadaha degmada Qardho. Shacabka ku nool ayaa waxa ay ka cabanayaan qashin buux dhaafiyay xaafaddooda, kuwaas oo laga keenayo xaafadaha kale ee degmada, waxayna dhibaato ka soo gaartay dadka iyo xoolaha oo cunaya waxyaabaha caafimaadkooda u daran. Qashinka ku jira welina maamulka degmadu wax ka qaban la'yahay. Qaar ka mid ah bulshada degan xaafadda Hingood oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay xuseen in halis caafimaad darro ay dareemayaan maadaama ay xaafaddoodu ay noqotay mid qashin qub ah, iyagoo dalbaday in maamulku uu mas'uuliyad gaar ah iska saaro isla markaana dowladdu tallaabo sharci ah ka qaado dadka qashinka ku shubaya xaafadaha ay dadku degan yihiin.
halkan waxaan kaga hadlayaa dhibaato na haysata haddaan nahay xaafadda xingood hoose baaq dheer iyo baaq hooseba waxaan ku leeyahay aad iyo aad baa waxaa noo dhibaateeyey qashinkii la keeni jiray xaafaddan qashinka meel fog ayaa la geyn jiray maalinba maalintay ka dambayso meeshay ka sokays meeshay meesha meel ka sokaysaa la dhigay waa la dhigay waa la dhigay ilaa laamiga iyo xaafadihii uu qashinka soo galay waxa weeye haddii ciid la qodo haddii bulaacda la qodo haddii farmashi qashin laga qaado wax walba halkaasay yaalliin xurfadihii biyuhu geli jireen oo arigu ka cabbi jira foofa oo ciyaaladu mataqaanaa ku dawaalan jireen xurfadii waa la soo buuxiyey qashinkii iyo qurunkii iyo wixii oo ku jiray ilmihii maxaan ku dhahay biyihii ka cabbaayaan oo ariga ka cabbaayaan waxaanu ka cabanaynaa haddaan nahay xaafadda xingood hoose qashinka inala ka joojiyo gedigan xingood oo dadka xoolo dhaqatada iyo dadka tabarta daranba ay u daranyay qashinku waxaanu leenahay qashinka magaalada laga soo qaado oo dhan waxaa la geeyaa darafta daraftiina waxa weye xoolihii ayaa cunay wixii qashin ahaa baabuurtii meel gaarsiin mayso shaqaynaysay waxay dhigaysaa meeshii xoolaha daaqeenkii bay dhigayaan iyagoo aan meeshii qashinka loogu talagelay geyn bay waxay dhigayaan meeshan darafta u sokaysa oo dalka xooluu daaqayeena xoolihina way ku baaba'een way cuneen suntii bay cuneen waa aad bay ugu magaalo iska dhanna qashinkeeda in halkaa keliya la geeyo annaga aad iyo aad aad bay noola darantahay oo noola khaldantahay marka waxaan doonaynaa in magaalada daafaheeda loo qaybiyo qashinka oo aan halkaa keliya qashinka la dhigin ee qashinka nalaka hagaajiyo nalaka anshaxo ayaan u baahannahay anigu waxaan ka mid ahay dadka degan xaafadda xingood khaasatan xingood hoose waxaa ceeb ku ah oo ummaddii la yaaban tahay xaafaddii qashin nadaafad xumo meel walba qashin baa yaal toggii baa qashin nalaka shubay ciyaaladii baa naga jiifa gaariga ka soo qaada qashinka xaafadda kaambo iyo quryacda wuxuu ku shubayaa xingood irbadihii iyo kiniinyadii kulli waa lagu gubayaa kaasay xaafaddiis gudoomiyaha degmada waxaan leeyahay war gudoomiye hadda xaafadaha qarrood oo isku mid a xaafadan xingood waxa ku siyaada anu waa garan waay awalba arrimihii horumarka horumarinta magaalada jibeeljiyadii waxyaalaha horumarka oo socda xaafadaanu ka qatanayn haddana nadaafad darro nadaafad darre khaati ka taagan qashinkaasu ciyaaladii baa naga jiifa oo waxyaalaha qurunka irbadaha qurunka oo laysku duro xaafadihii baa lagu gubaya xaafadii naf bay taagan tahay khaati kulli dadkee dad awalba iska danyar ahaa oo maxasataa oo magaalatan asaaskeedii lahaa baa qashin iyo nadaafad darro layskugu daray awalna horeba horumar uuma socono xaafadda qoryacad oo aan nala siman saddex laami baa mara kii afraad baa loo wadaa xingood oo xaafadda intaa leega hal jibeelji ma leh waddooyinkii baa ay saaran dadkii m c h ma leh waxyaalo badan baan ka cabanayna waxa weeye xaafadatanu gudoomiya indho gaara ku fiiri waxaanu ka cabanaynaa haddii aanu nahay xingood hoose qashinka buurtaan la dhigay oo teeriyas lagu waday intaasoo sano oo afar iyo tobanka xaafadood laga soo qaadaayo oo halkaa la dhigaayo waa buuxdhaafay hadda ka dambana ma jirto waanu ka hor jeednaa waanu ka iska celinaynaa haddii aan wax nooloo ka qaban degmada iyo gobolka iyo duga magaalo dhammaantood waxaanu ka codsanaynaa in nala ka meeleeyo qashinkaa